Hay'adda Al-Raxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka Dhabi Hagoog ee degmada Laasgeel gobolka Maroodijeex kaasoo ay baahi badan u qabeen dadka deegaanka. Ceelkan ayaa waxaa hirgeliyay muxaasiriin Soomaaliyeed kuwaasoo u sadaqeeya aabahood iyo hooyadood oo dhintay. Axmed Cismaan Cabdi oo ka tirsan mas'uuliyiinta hay'adda Al-Raxma ayaa ka warbixiyay ceelbiyoodkan.
ilaahay baa mahad leh ilaahay iskuukan keenay maanta furitaanka ceelbiyoodkan oo aynu ka daafurayno deegaanka Dhaga- dhabihagoog oo ka tirsan degmada laasgeel ceelkan oo annagu jimciyad raxma ahaan ayna soo gaadhsiiyeen oo waqfigiisa ay soo bixiyeen ilmo xuseen xirsi axmed annaguna sidai caadiga ahayd aanu keennay goob looga baahan yahay oo ah deegaankan ilmo xuseen xirsi ceelkaa waxay u bixiyeen waalidkood hooyadood iyo aabahood oo geeriyooday bay u bixiyeen aabahood marxuum xuseen xirsi axmed iyo hooyadood canab yuusuf cabdi ilaahay subxaana watacaala labadaa marxuun ee ceelkaa loo bixiyey waxaynu weydiinaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo dembigoodii dhaafo qabrigana ilaahay uga dhiga rawdatu mariyaada janna caruurtaa waalidkood xustayna iyagana waxaynu ilaahay u weydiinaynaa inuu ilaahay cimriga u barakeeyo caafimaadkana u siyaadiyo ceelkaa waqfiga ay usoo bixiyeenna ilaahay subxaana watacaala waalidkood gaarsiiyo runtii sadaqa la bixiyo biyaha ugu wanaagsan wax la bixiyo sadaqaa waana sadaqa aljaariya halkaa aynu keenana waa meel baahi ka jirtay oo maanta waxaynu arkaynaa dee xoolihii iyo dadkiiba iyagoo magaratay ka cabaya meel ku habboonna ay tahay saleymaan baa runtii oo deegaankaaba ceelkaa ilaalintiisa iyo mas-uuliyaddiisa aynu aynu aynuu dhiibnay isagaana runtii aynu mar kastoo ay u baahdaan caruurtaasi inay soo eegaan ceelkaa ay ugu tegi karaan annaguna aanu ugu keeni doona haddii alla ka dhigo marka waa iyagana waynuu ducaynaynaa dadka deegaankana waxaanu leenahay ceelkaa idinkuna ilaashada waa ceel waqfigo la wada leeyahay Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka mahadceliyey ceelbiyoodkan loo hirgeliyey.
ceelkaa maaragtay loo bixiyey oo maaragtay xuseen xersi axmed iyo een, hooyadood canab carruurtaa waxa weeyaan ee, sadaqadaa soo bixisay ee ceelkan waqfku ku bixisay waalintoodii waxaanu leenahay allaha gaadhsiiy waalintoodii allahuma khfir allahu warxamu allah nuur iyo naxariis allaha ku siiyo jannada allaha ku gee cadaabta allaha ka xijaab meel cidhi hadday ku jiraan allah ugu waasiciyo ilaahay jannada albaabada jannada allah ugu furo meel kul kale hadday ku jiraana ilaahay waxaanu leenahay u qaboojiyo nuur iyo naxariis allah ugu bedelo nuur iyo naxariis allah ku siiyo ubadkaana waxaanu leenahay insha allahu taala iyagana wax san allah u weydaari waalintoodii bay ay maaragtay dee u sadaqadeeyeen oo ay maaragtay ugu naxariisteen si ilaahay maaragtay uu dee jannada ugaga waraabiyo waxaanu leenahay jannada allah kaga waraabiyo jannada allah kaga waraabiyo iyagana waxaanu xija- een, xijaab iyo xifdi allah uga yeelo risqana allah ugu ballaadhiya aanu leenahay annaguna waxaanu leenahay ceelkaa insha allahu tacaala waan u baahnay beledkan waa beled ballaaran ummad ballaaran baa degan waxaanu leenahay ceelkaas waa noo xafidan yahay ilaa iyagana waxaanu leenahay annagana arrinkaa ha noo kadbo iyagana ha ka ajirsiyo jasa allahu khayr allahuma khfir maa ljecil muminiin walmuuminaat والمسلمين والمسلمات والأحياء من الأموات إنك مجيب وقضاء الحاجات وغافر الذنوب والخطايا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آل سيدنا عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waalidiintii usoo- loo soo bixiyey ceelkan ee ehelkoodii soo bixiyey nuur iyo naxariis allah ku siiyey nuur iyo naxariis allah ku siiyey innagana biyaha layna s- laynoo xidhay dhanamo shifle allah inooga yeelo beledku waa beled ballaaran beledku waa beled ballaaran daafaha dhan walba waa xigaa baahidu way jirtaa kanse maanta naloo xidhay sidaa nugu raynay qaar kaloo badanayn oo lagu reeyo inaan noo soo kordhisaana ilaahay baa idinku dhiibi oo ilaahay baanu wax idin weydiinay oo khayr iyo duca iyo shaf shaf- barwaaqun baa ilaahay idinku siinayaaye ayaanu idinka rajaynaynaa annagana sidaa iminka baahidaa sidaa waxaa dameere ka cabaya ee dad ka cabaya ee maal xoola ah oo adhiya ka cabaya waa aragtaan waxaanu leenahay war idinana jannadii allah idinku geeyo iyo nuur iyo naxariisna kuwa allaha ku geeya ha u soo bixiseen Ceelkan ayaa dabooli doona baahiyihii biyaha ee ka jira deegaanka Dhabi Hagoog ee degmada Laasgeel gobolka Maroodijeex iyo deegaanada hoos yimaada.